bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii afar iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum weli wuxuu ku saabsan yahay nabiga sala allahu calayhi wasalama markii uu soo hijrooday magaalada madiina madiina dadka deganaay iyo umuurahoodu siday ahaayeen dadkuna waxay ahaayeen sida aan duruustii horeba uga soo hadalay dadkii muslimiinta ah oo muhaajiriin iyo ansaar ahaa carabtii aan soo islaamin oo mushrikiinta ah oo markii dambe soo islaamay munaafiqiintii oo cabdulaahi ibnu ubey ibnu salul hogaaminayay iyo yuhuuddii yuhuudda iyo xaaladahooda iyo siday ku yimideen iyo waxay ka shaqayn jireen iyo siay islaamka ugu hor yimideenna waan soo aragnay iyadii yuhuuddi baan weli ku dhex jirnaa waa safxada kitaabka raxiiqilmakhtuum boqol labayo toddobaatan wa yadharu wuu muuqdaa daalika colaadda ay islaamka iyo rasuulka u qabaan nimanka yuhuuddiihi wuxuu kasoo muuqanayaa jaliyan si caddaan ah bimaa wixii rawaahu uu wariyey ibnu isxaaq ibnu isxaaq uu wariyey can ummi lmu'miniina muminiinta hooyadood oo xaaskii nabiga uu ka wariyay safiyata bintu xuyay ibnu ukhtub radi allahu tacaala canha uu ka wariyey qaala wuxuu yihi cabdullah ibnu isxaaq wuxuu yidhi qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi xudidtu waxaa la ii sheegay can safiya bintu xuyaye ibnu ukhtub waxaa la iiga sheegay oo sawjkii nabiga ah annahaa safiya qaalat inay tidhi kuntu waxaan ahaa oon ahaan jiray axabba waladi abi ilayhi aabbahay caruurtiisa tuu ugu jeclaa tuu ugu jeclaa baan ahaa bay tidhi iyo wailaa cammi abi yaasir adeerkay oo abi yaasir la dhihi jiraa la dhihi jirayna dadka anuu igu jeclaa labadoodaba ana igu jeclaan jireen wayna yareed markaas lam alqahumaa labadooda lama kulmin qatu weligay maca waladin lahumaa caruur iyagu ay leeyihiin oy dhaleen iyo aniga oo wada socdal maanaan la kulmin aabbahay ama adeerkay ilaa akhadaani aniga ayay kor i qaadi jireen duunahu kaa kalena mayna qaadi jireen aynay qaadi jireen qaalat safiya waxay tidhi falamaa markii qadima uu soo galay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam almadiinata magaalada madiina markuu yimid oo wanasala uu ku nastay uu ku degay qubaa meesha quba la yidhaahdo xaafadda quba oo fii bani camr ibni cawf ah qaddaa waxaa ku kallahay calayhi rasuulka abi aabbahay oo xuyay ibnu ukhtub ah wa cammi adeerkay oo abu yaasir ibnu ukhtub ah ayaa waxay ku kallaheen rasuulka muqallisiina iyaga oo kallaha guuraya oo kallahaya qaalat waxay tidhi safiya radi allahu tacaala canha falam yarjica maysan soo laabanin xataa kaana ilaa ay ka ahaadaan maca quruubi shamsi qoraxda soo dhicitaankeedii libdhada oo godka sii gelaysa ayay soo noqdeen subaxdii horena way baxeen qaalat safiya waxay tidhi fa atayaa way yimideen gurigee guryahoodii bay yimideen kaalayni iyaga oo aada u daalan wey tacbaan aad kaalayni iyagoo aada iyo aada u daalan kaslaanayni oo caajis ah saaqitayni oo dhulkaba ku dhacsan oo isqaadila ishinjinla saaqitayni oo dhacsan oo yamshiyaani socda alhuwayna tartiib u socda qaalat waxay tidhi marka safiya fahashashtu waan ku orday aniga oo qoslaya oo ku faraxsan ilayhimaa iyaga hashashka waxaa la yidhaha ilmaha yarkii markii iyagoo ay ku soo dhoweeyaan iyagoo qoslaya si aada u qaado kamaa sidii kuntu asnacu aan samayn jiray fa wallaahi baan ku dhaartay maltafata ilaya aniga imama milicsan oo ima fiirinin waaxidun mid oo minhumaa labadooda ka mid a xataa saa ima fiirinin sababtu maxay tahay waa maca maa bihimaa waxaa labadooda ku sugan oo min alqammi muruga ah murugadii ka muuqatay qaalat safiya waxay tidhi wa samictu waxaan maqlay cami adeerkay baan maqlay oo abaa yaasir ahaa oo wahuwa yaquulu isagoo kuleh liabi aabbaay xuyaye ibnu ukhtub isagoo kuleh ahuwa huwa warma isagiiba maanta o dhan waxay ugu maqnaayeen imtixaan ilaan waxay haystaan ee nabiga sifadiisii bay haystaan oo kitaabka towreed ay haysteen yuu ku qoran yahay sifadiisi marka way imtixaanayeen waxay ogaadeen rasuulkii la sugayey ee lagu sheegay kitaabka towreed ee nabiyullaahi muuse uu ku bishaareeyey ee nabi ciise uu ku bishaareeyey inuu isaga yahay bay ogaadeen int markii hore waxay moodayeen inuu nin nin yuhuuda yahay maxaa jira nabiyada oo dhan bani israa'iil bay ahaayeen yuhuudiyaanaan dhihina bani israa'iil bay ahaayeen marka markay ogaadeen inuu carab yahay waa markaas marka ay socon layihiin ay daalan yihiin oo ay niyad jabsan yihiin oo hami iyo hami iyo murugo iyo walwal uu fuulay wey ahuwa huwa ma isagii baa buu yihi imtixaankii baa iyo soo qaadeen qaala wuxuu yihi nacam wallaahi baan ku dhaartay waa isagii qaala wuxuu yihi atacrifuhu ma garatay ma garanaysaa wa tuhbituhu ma sugaysaa ma kuu sugan yahay yani inuu isagii yahay qaala wuxuu yihi nacamha qaala markaa wuxuu yidhi famaa fii nafsika famaa maxaa fii nafsika naftaada ku sugan oo minhu xaggiisa ahaaday dareenka aad ka qabtaay muxuu yahay ma rumaynaysaa ma jeceshahay qaala wuxuu yidhi maya cadaawatuhu colaadiisa weeye nacaybshihiisa aan necbahay wallaahi baan ku dhaartay maa baqiitu intaan adduunyada baaqi ku ahay inta xusulkayguba xabaal ka sarreeyo nacaybshihiisaaad igu ogtahay taas waa markhaati wayashhadu waxaa haddana ka markhaati furaya bidaalika arrintaas cadaawadda ay u qabeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo islaamka nimankii yuhuudda ahaay aydan haddana maa wixii ayaa markhaati u ah rawaahu uu wariyey alimaamu albukhaari imaam bukhaari uu ku wariyey fii islaami cabdillaahi bni salaam saxaabiga la yidhaha cabdillaahi bni salaam islaamidiisii wixii uu ka wariyey radia allahu tacaala canhu faqad dhab ahaantii kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bnu salaam xabran caalim buu ahaa oo min fataaxili culamaai ilyahuudi yuhuudda culimada kuwooda waaweyn ah fataaxisha waxaa la yidhaha akaabir aw alcudamaa al akaabiru walcudamaa waa kuwa waaweyn weeye culimada waaweyn ee yuhuudda ayuu ka mid ahaa walamaa markii samica uu maqlay bimaqdami rasuulillaahi rasuulka ilaahay imaatinkiisa almadiinata magaalada madiine uu yimid isagoo uguma tegin sidii kuwii kale quba uguma tegina markuu magaalada madiine soo galay fii bani najaar reer bani najaar markuu soo dhex degay ayuu u yimid jaa-ahu u yimid mustacjilan isagaoo degdegaya ayuu u yimid wa alqaa ilayhi rasuulka wuxuu weydiiyey as-ilatan su-aalo ayuu weydiiyey su-aalahaasoo laa yaclamuha uusan aqoonin uusan garanayn ilaa nebiyu nabi maahane su-aal buu weydiiyey su-aalo ayuu weydiiyey uusan ka jawaabi karin nabi maahane cid kaleoo ka jawaabi karta aysan jirin walamaa markii samica uu maqlay cabdulaahi bnu salaam ruduudahu rasuulka jawaabtiisii calayha su-aalihiisii uu ka jawaabay markuu maqlay aamana wuu rumeeyey bihi rasuulka ayuu rumeeyey iyo islaamkaba saacatahu isla waqtigiisii wa makaanahu iyo meeshuu taagnaa isagoo taagan dibba uma dhiganin kama soo fikirin wuu ogaaday xaqiiqada ayuu ogaaday xaqiiqadii ayuu isdul taagay marka muxuu sugiba uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi cabdulaahi ibnu salaam lahu rasuulka wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow inna dhab ahaantii alyahuudda nimanka yuhuudda la yidhaha qowmun qolo weeye qoladaasoo buhtun been abuur badan oo dadku ay ku been abuurtaan in calimuu hadday ogaadaan biislaami islaamkayga inaan islaamay hadday ogaadaan qabla an tas'alahum inta aadan weydiinin waxaan ahay ninka aan ahay iyo waxay iga qabaan intaadan weydiinin hadday ogaadaan inaan islaamay bahatuuni way igu been abuuranayaan cindaka agtaada fa arsala wuu fariin buu u faray rasuulullaahi rasuulka ilaahay fariin buu u faray nimanka yuhuudda fa jaa-at alyahuudu yahuudi baa timid wa dakhala waxaa soo galay cabdulaahi bnu salaam baa albeyta gurigii soo galay yuhuudi iyagoo fadhiyo rasuulka la fadhiya fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayu rajulin nin sidee abow fiikum dhexdiina yahay cabdullaahi bnu salaam waa nin sidee ah qaaluu waxay dhaheen aclamuna horta waa ninka noogu cilmiga badan wabnu aclamina ninka noogu cilmiga badnaa wiilkiisiina weeye wa akhyaruna ruuxa noogu akhyaarsan ee noogu sharafta badan weeye wa ibnu akhyarina ninkii noogu akhyaarsanaana wiilkiisii weeye wa fii lafdin lafdi kalena waxay dhaheen wuu kusoo arooray sayidunaa waa ninka sayidkayga madaxda noo ah wabnu sayidina ninkii sayidka noo ah ee madaxda noo ahna wiilkiisii weeye wa fii lafdin aakhar odhaah kalena waxaa ku sugan khayruna waa ninka noogu khayr ka badan wabnu khayrina ninka noogu khayr ka badan inankiisii weeye wa afdaluna ninka noogu fadliga badan wabnu afdalina ammaan bay ka buuxiyeen fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam hata isagoo afkooda uu kasii qoyan yahay arrin warkii wuxuu yihi afara'aytum bal ka warama in aslama hadduu islaamay bal ka warama ninkii isaga ahaa fa qaaluu waxay dhaheen acaadahu allaahu ilaahay ha ka badbaadiyo min daalika arrintaa aad sheegayso maratan laba goor bay dhaheen ow halaatan saddex markii hore maynan arkaynin fa kharaja ilayhim fa kharaja cabdulaahi baa ilayhim iyaga usoo baxay cabdulaahi baa usoo baxay faqaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuululah fa qaaluu isla kolkiiba waxay dhaheen waa faadii tacqiibiyadii isla kolkiiba waxay dhaheen sharuna waa ka adduunka intaanu annaga u dhalanay ninka noogu xun ee noogu sharta badan weeye wabnu sharina isaga keliya tamaa aabbihii yaa dadka ugu shar badnaa bay dhaheen bal hadalkoodii say u bedeleentay wa waqacuu fiihi waxba waxbay ka sheegeen waqacuu fiihi way caayeen oo wax xumaan bay ka sheegeen way aflagaadeeyeen weye wa waqacuu fiihi way aflagaadeeyeen wa fii lafdin waxaa ku sugan faqaala wuxuu yidhi yaa macshar alyahuudi cabdullaahi bni salaam baa dhahaya yahuuday dhegaysa ittaqu llaha war ilaahay ka cabsada fa wallaahi allahii ayaan ku dhaartay alladii allahasoo laa ilaaha ilaa huwa isaga maahana uusan ilaah kala jirine inakum idinku la taclamuun intuu xarfu taakiid isticmaaladay dhab ahaantii inakum idinku la taclamuuna laamtanaalaam towkiid weeye la taclamuuna waxaad ogtihiin annahu isagu oo nabigii rasuulullaahi rasuulkii inuu yahay wa annahu isagu jaa-a inuu yimid bixaqin wa xaqa inuu la yimidna waad ogtihiin buu yidhi fa qaalu waxay dhaheen kadabta been baad sheegtay naga aamus riwaayadana bukhaari baa iskale imaamubukhaari wa haadihi tantadu awalu tajribatin sharibaadii ugu horeysay weeye tajribada ama tijaabana waa nidhaa sharibaadna waa nidhaa labadaas soomaaliga waxbaa la sharibay sharibid qori baa la sharibay waa tajribadii waa la tajribeeyey uun baa laga dhigay wa haadihi tantadu awalu tajribatin tijaabadii ugu horeysay weeye oo talaqaaha uu rasuulku kala kulmay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam minal yahuudi yahuud fii awali yowmin maalintii ugu horeysay oo maalintaasoo dakhala fiihi maalinta dhexdeeda uu soo galay almadiinata magaalada madiina wahaadihii tantada marka aan ka soo hadalay inta aan kasoo hadalay oo dhan saddexdaa dersi ee hore iyo afar waxay yihiinba waxaan uga soo hadalay hiya iyaduba adduruufu waa xaaladihii walqadaaya iyo arrimihii waa isku mid duruuf iyo qadaaya marka waa isku mid xaaladihii addaakhiliyati ee gudaha ahayd magaalada madiine gudaheeda ahayd magaalada magaalada madiine gudaheeda wixii ka jiray allatii umuurahaas oo waajaha rasuulu rasuulku uu wajahay uu wejiga saaray ee ka hor yimid ee uu la dhaqmay sala allahu calayhi wasalam xiina nasala bilmadiinati markuu magaalada madiine yimid intaasi waa umuurihii gudaha bal umuuraha xaaladaha dibaddana aan fiirino magaalada madiine wixii bannaanka ka ah baa laga wadaa amaa haddii min naaxiyati alkhaarij xagga dibadda aan milicsano magaalada madiine dibaddeeda xaaladdu sida ahayd fa kaana waxaa ahaa yuxiitu kii ay ku gadaama yihiin oo ay soo wada hareereeyeen oo ay dhinac walba ka jiraan bihaa magaalada madiina man qolo ayaa magaalada madiina dhinac walba ka jiray qoladaasoo yadiinu diin ka dhigan jirtay bidiini qurayshin quraysh diinteedii oo isla ahaayeen wathaniyiin wa kaanad qorayshuna waxay ahayd aladda caduwin cadowka ugu xun oo lil islaami islaamku uu leeyahay iyo walmuslimiina muslimiintu uu leeyahay ayay ahaayeen jarabat calayhim muslimiinta waxay kusoo tijaabisay muslimiinta waxay kusoo tijaabisay tiwaala casharati acwaamin toban sano oo dhan toban maya waaba saddex iyo toban sane eh xiinamaa xiinamaa waqtigii kaana almuslimuuna muslimiintu ay ahaayeen taxta yadiha gacanteeda hoosteeda ay ku jireen taxta yadiha waxaa laga wadaa ay maaragtay awoodooda ay ku hoos jireen magaalada madiina magaalada maka oo mushrikiintu ay maamulaan oo gacanta sare ay leeyihiin ay ku noolaayeen muslimiintu waxay kusoo tijaabiyeen kulla asaaliib alirhaabi argagixin qaab kasta oo wax lagu argagixiyo iyo watahdiidi iyo hanjabaad iyo walmudaayaqati cidhiidhi qof la geliyo iyo watacdiibi iyo cadaab jasadi ah oo jidhkiisa qofka la cadaabay iyo maskaxdiisa walmuqaatacati iyo cunaqabatayn watajwiici iyo gaajaysiin oo gaajo qofka loo dilo wa adaaqathum waxay dhadhan siisay nimankii quraysh ahaa ee cadowga islaamka ah waxay muslimiintii dhadhan siiyeen markii muslimiintu ay maka ku noolaayeen waxay dhadhan siiyeen attankiilaati cadaabka xumaantiisa daraaddeed loogu talagalay in lagu quus qaato oo dad kale lagu quusiyo ama loogu fuuqfuuq gooyo iyo walweylaati iyo waxyaabo cadaab dadka halaaga halaag oo naftooda iyo maalkoodaba baabi'iya washannad waxay ku hurisay ama ay ku qaadqaaday calayhi muslimiintii xarban dagaal nafsiyatan oo nafseed nafsiineed mudniyatan oo aan haba yaraate eh waxba loola kala hadhin yaa laga wadaa mudniyatan dagaal aan waxba lagala hadhin waxba ayna hambaysanin waxba aynan reebanin maca dicaayatin iyadoo ay jirto dicaayad waxa weeyaan war been aho lagaa faafinaya dicaayad laydhaah maca dicaayatin dicaayad iyo war been aho laga faafiyo waasicatin oo meel walba gaadhay munadamatan oo habaysan waa tii dee waad garanaysaa waan soo aragnay nabigu waa saaxir waa beenaale waa shaacir waa maxaanku idhaahdaa waa kaahin wixii ay dhahay dhihi jireen wey walamaa markii marka maka la joogay intaasoo dhibaato ayay ku hayeen muslimiinta walamaa markii haajara almuslimuuna muslimiintii ay iskagaba soo qaxeen magaaladii maka ila almadiinati magaaladii madiine ay usoo qaxeen maxay samaysay quraysh saadarad waxay la wareegtay oy si gardarro ah ula wareegtay oo ay u dhacday ardahum dhulkoodii wa diyaarahum guryahoodii wa amwaalahum iyo hantidoodii wa xaalad waxay kala xanibtay beynahum iyaga iyo wa beyna aswaajihim xaasaskoodii wa duriyaatihim iyo ubadkoodiina way kala xanibto inay soo hijroodaan bay u diideen bal iskaba dhaaf intaase xabasad waxay xabistay oy xabsi ku riday wa cadabat ay cadaabtay man qadirat calayhi ninkii awood u heshay oo maaragtay aan soo hijroonin intii soo hijrootay oo soo dhuumatay maana intii kale intay xidhay yaa maaragtay jirdilna ay kusii sameynaysa walam taqtasir kuma aynan gaabsanin calaa haadaa intaas uun bal iska dhaafe ta'aamarad shirqool ayay maleegtay shirqoolkaasoo ku saabsan calal fatki in la wareemo oo la dilo fatki wareenka weeye in la wareemo oo la dilo bisaaxibi dacwati dacwadan islaamka saaxiibkeed oo nabiga sala allahu caleyhi wasalam in la dilo ayayba shirqooshay oy maleegtay waa go-aankii ay gaadheen in rasuulka la dilo iyo walqadaai calayhi iyo isaga in laga takhaluso wa calaa dacwatihi iyo dacwadiisaba dacwada islaamka uu wado walam talu walam talu lama hadhin weeye walam talu lama hadhin jahdan wax dadaal oh ay la hadhayna ma jiro fi tanfiidi hadihi almu'aamara shirqoolkan kan ah fulitaankiisa si ay u meelmariso ama ay u fuliso wax dadaalaho iskula hadhayna maleh tii rabbi xaggeeda ayay ka noqon weyday fa kaana waxaa ahaaday marka min aabiici sida la filayo sida la filayaba dee waxaa ahayd dabcan jiddan aad iyo aad sida loo filaya waxaa ahayd xiinamaa markii naja almuslimuuna muslimiintii ay ka badbaadeen minhaa iyada ilaa ardin dhulna ay u badbaadeen dhulkaasoo tabcudu ka fog magaaladii iyo meeshay deganaayeen naxwi khamsumiati kilomitr shan boqol oo kilomitr wax ku dhodhow ka fog waxaa laga filay maxay ahayd an taquuma inay isu taagto inay hee isu taagto bidowrihaa kaalinteedii inay qaadato oo isu taagto ay qaadato kaalinteedii asiyaasi ee siyaasadeed waalcaskari ee militari oo xaggee uga yimideen kaalintaasi maxay tahay militari iyo caskari iyo iyo iyo siyaasadeed waa limaalaha wixii quraysh u sugnaaday oo min asadaarati horyaalnimo addiiniyati ee diineed ah xagga diinta marka la yidhaha carab oo dhan iyagaa horyaal u ah maxaa jira dee maka iyo xaramkii iyo kacbadii iyo dhulkii bay joogaan iyagu min asadaarati horyaalnimo addunyawiyati adduunyo waazacaamati iyo hoggaan addiiniyati addiineyd beyna unsaati alcarabi carabta dhexdeeda oo idin kulli carab saasay carabi u qirsanayd sababtuna waa bisifatihaa ahaanta ay tahay qorayshi saakinat alxarami xaramka mid degan wa mujaawiratan mid deris la ama olog la ah beyt allaahi guriga ilaahay oo kacbada ah iyo wa sadanatahu iyo gurigaas adeegayaashiisii u adeegaya inay tahay marka iyadu inay hogaanka isu taagto oo ay la loolanto zacaamadan cusub ee islaamka koow waa midtaasi waxay isu taagtay waxa kale wa tuqri inay ku dirto hayraha waxaan iyada ahayn oo min mushriki ljasiira jasiirada carabta mushrikiinteedii ah inay ku dirto didda ahli lmadiinati dadka madiina ay ku dirto intaasay isu taagtay wa ficlan dhab ahaantii qaamad way isu taagtay bidaalika arrintaas kullihii dhammaantii way isu taagtay quraysh oo way ka shaqaysay xataa saarat ilaa ay ka noqoto almadiinatu magaalada madiina maxfuufatan mid lagu soo hareereeyey ama lagu soo gadaamay ama lagu soo xayndaabay waa islaamida bil akhtaari khatar uun iyo wa fii shibhi muqaatacatin cunaqabatayn iyo go-doomin inay ku sugan tahay shadiidatan oo daran taasoo qalad ay yaraatay liajliha cunaqabatayntaas iyo go-doomintaas daraaddeed almustawradaatu wixii la soo gelinayay ee bannaanka laga soo dhoofinayay ee magaalada gudaheeda lasoo gelinaya ay ka yaraatay fii xiina waqti kaanuu ahaa cadadu laaji-iina dadka qaxootigiihina oo ilayha iyada usoo qaxaya ziidu kii kordhaya yowman bacda yowman maalinba maalinta ka dambaysa uu sii kordhayo wabidaalika sidaa daraaddeedba kaanat waxay ahayd xaalatlxarbi xaalad dagaal qaa'imatan mid taagan oo aloosan bayna haa-ulaa'i duqaati kuwan xagjirka eh qureysheed uu abujahl hogaaminayo oo min ahli makata ree maka ah iyo waman daana diinahum iyo intii u hogaansan diintooda ee ku raacsan ay isku ra' yihiin iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda dagaal baaba aloosnaa oo taagnaaba fii watanihim muslimiinta oo ku sugan fii watanihim dhulkooda aljadiid ee cusub wa kaana waxaa ahaa min xaqi lmuslimiina yacni wuxuu ka jawaabayaa ilaa haddeer yaa gaalada iyo mustashriqiinta iyo dad badan iyo cilmaaniyiinta iyo dadka aan qiimaha lahayn yaa waxay ku eedeeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta in ay dagaal oogayaal ahaayeen oo quraysh iyo carab iyo ay dagaal ay ku bilaabeen iyo inay jidgooyi iyo sameeyeen waxaas ayay ilaa haddeer sheegaan ilaa waagii tii baa laga jawaabaya oo inay dadkani ku sugnaayeen difaac ay lafahooda difaacanayaan maxaa jira guryahoodii baa laga soo bixiyey hantidoodii baa laga qaatay waa farmadow yihiin markaasaa waxaa lala agmarmarayaa markaasaa gu- meeshay degeenna waa la rabaa in lagu lagula soo dagaalamo soo inay isdifaacaan marka xaq u maleh marka dadka qorku markuu tacasubku ku dhaco waxa weeyaan waxba ma arkaan colaadda ay islaamka u hayaan bay waxba la arki waayaan xaqa ma arkayaan wa kaana waxaa ahaa min xaqi lmuslimiina muslimiintu waxyaabaha ay gar u lahaayeen waxaa ka mid a ay gar u lahaayeen an yusaadiruu iyana inay la wareegaan amwaala haa-ulaa'i duqaati nimankan xag jirka ah hoo- xoolahooda inay iyaguna la wareegaan yay gar u lahaayeen kamaa sidii suudirad loola wareegay oo loo dhacay amwaaluhum xoolahoodii waxaa kaloo ay xaq u lahaayeen wa an yadiiluu inay ku soo arooriyaan sida wadaanta ceelka loogu soo wada arooriyo weeye an yudiiluu inay ku soo wada arooriyaan calayhim korkooda nimankaas ee xag jirka ahee qureysheed min atankiilaati dhibaatooyinka iyo cadaabka lagu quus qaato ee laga quusiyo kuwa kale weysha gowrac debiga ah ku quus qaataa la yidhaahday bimithli maa adaaluu waxyaabihii iyaguba ay kusoo arooriyaan bihaa iyadii dhibkii ay hadda ka hor uba geysteen iyo kaay ku wadaan wax la mid ah inay kusoo arooriyaan gar bay u lahaayeen weeye wa jazaau sayi'atin sayi'atun mithluhaa weeye oo cid waliba taas way qiraysaa gaal iyo muslim cid aan taas qiraynin ma jiro inuu qofku xaq u leeyahay inuu isdifaaco iyo wa an yuqiimuu inay dhigaan fii sabiili xayaatihim kuwaas xagdhi- xag jirka ah nolosheeda noloshooda noloshaas wadooyinka ay marto al caraaqiila inay carqalado dhigaan carqalado iyo turunturooyin inay u dhigaan inay gar u leeyihiin kamaa sidii kamaa sidii oo kale aqaamuuha carqaladahaas iyo turunturooyinkaas ay u dhigeen kuwan oo xag- xagjirtiga ee gaalada ihi wadada muslimiinta ay u dhigeen fii xayaa fii sabiili xayaati lmuslimiina muslimiinta nolosheeda jidkeeda ay ugu dhigeen iyo wa an yakiiluu inay u miisaan waa kaylkii moogta wa an yakiiluu inay u miisaan li haa-ulaa'i duqaati kuwan xag jirka ee qureysheed ee abujahal hogaaminayo saacan saacii bisaacin saac ay ugu miisaan halkii saacay dhib ay u geysteen halkii madaal hal madaalu inay ugu- inay- inay ugu bedelaan wa jazaau sayi'atin sayi'atun mithlu hadii weye xataa laa yajiduu si aynan u helin nimankaas xag- xag jirka ihi sabiilan jid ayna ugu helin liibaadati lmuslimiina muslimiinta in ay tirtiraan iyo wasti'saali khadraa'ihim iyo laantooda cagaarka aba inay rujiyaan inay rujiyaan oo ay salkaba usoo siibaan wa haadihi tantada hiya iyaduba alqadaayaa arrimihii weeyi waalmashaakilu dhibaatooyinkii weeyi alkhaarijiyatu ee bannaanka ka ahayd magaalada madiina allatii midaasoo waajahahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama uu wajahay ee maaragtay uu la dhaqmay ee ka hor yimid bacdamaa warada almadiina markuu magaalada madiine ku soo arooray uu yimid wa kaana waxaa ahaa calayhi rasuulka an yucaalijahaa waxyaabahaasoo dhan inuu furdaamiyo bixikmatin si xikmadi ay ku jirto xikmadaasoo baaliqatin qoto dheer xataa yakhruja si uu uga baxo rasuulku minha mashaakilkaasoo dhan mukallalan isagoo oo la huwiyey binajaaxi guul isagoo huwan isagoo guul huwan mukalalku waa marka waxaad huwan tahay wey waqad qaama wuu isu taagay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bimucaalajati kulli lqa- kulli lqadaaya umuurahaas oo dhan furdaamintooda ayuu isu taagay axsana qiyaamin isu taagidtii ugu quruxda badnayd bitowfiiqin waafajin isagoo ku dheehan min allaahi alle xaggiisa ka mid ahaatay uu alleh waafajinayo iyo wa ta'yiidihi alla subxaanahu wa tacaala xoojinta uu xoojinayo fa caamala wuxuu kula dhaqmay kulla qowmin qolo kasta bimaa wixii kaanuu ay ahaayeen yastaxiquunahu kuwa istaahila oo min alra'fati naxariis ah min alra'fati turid adheh turid waraxmati naxariis ah racfada waxaa la yidhaahdaa ee turid baa la yidhaahdaa turiddi maxaa laga wadaa wix dhib eh kugu dhici lahaa in lagaa celiyo yaa turid la yidhaahdaa iyadaa horeysa marka waraxmatina wax faa-iida ah in lagu siiyo hadda ka horna waan soo sheegnay waxaa lagu mithaaliyaa nin raba inuu dhagax kugu dhufto iyo mid raba inuu ku siiyo midho wax wanaagsan inuu ku siiyo marka lagaa celinaya ka dhagaxa kugu dhufanaya haddii lagaa celiya waa ra'fa kan midhaha ku siinayana waa araxma ra'fadaa marka ka horeysa mar walba raxmada iyadaa ka horeysa ra'fadu waa turitaan dhib kugu dhici lahaa in lagaa celiyo oo min ara'fati turid ah waaraxmati naxariisa waa mu'miniinta iyo kuwa istaahila aw shiddati adkaan wannakaali iyo dhib lagu quus qaata inaad u geysato cadaab iyo ciqaab lagu quus qaato waa kuwii wanaag maahane xumaan maahane wax kale laga waayo waa abujahl iyo raggiisii wadaalika arrintaasuu sameeyey rasuulku bijaanibi qiyaamihi isagoo isu taagay bitaskiyati nufuusi dadkii mu'miniinta ahaa nafyaalkoodii inuu taskiyeeyo xumaan oo dhan ka hufo oo ka tirtiro wa tacliimi lkitaabi kitaabka qur-aanka ee sun inuu baro walxakimata iyo sunnada walaa shaka shakina kuma jiro ana jaaniba taskiya tahiridda nafta laga tahirayo xumaanta iyo watacliimi waxbaridda wara'fati turitaanka iyo waraxmati raxmadu kaana inuu ahaa haaliban ka u badan oo ka xoog badan calaa jaanibi shiddati adkaanta uu marmar rasuulku adkaanta uu isticmaalayay kuwa istaahila uu la isticmaalayay mar kasta waxaa ka badnayd naxariista wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariistiisa ayaa badnayd ee walcanati dhibka xataa intii caada al amru arrintu ay wala soo noqotay ilal islaami islaamkii ay usoo arrintii maamulka iyo go-aanka weeye xataa caada ilaa ugu soo laabtay al amru taladu iyo xukunka iyo awooddu ilal islaami islaamka iyo wa ahlihi iyo ahelkiisii fii bidca siniina dhowr sano kadib waseyajidu wuxuu arki doonaa u heli doonaa alqaari u ruuxa aqriya kitaabkan ruuxii aqriya iyo meeshana iyo hadda wixii ka dambeeya kulla daalika intaasoo dhan jaliyan iyadoo iska cad fi safaxaati taaliya bogaga soo socda ayuu ka heli doonaa hada wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu